بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yihaahdo safiinatu salaat horey waxaynu usoo dhammaynay safiinatu najaa kanna waa qeybtii labaad safiinatu salaat bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani mucamimu raxmaanka ahaayoo naxariistiisa ku camimayay khalaa'iqda dhammaantood allihii arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa oo naxariistiisa ku qaas yeelayay mu'miniinta maalinka aakhiro allaha magaciisa ayaan ku bilaabaynaa markii sheikhu bisinka qorayey waxay u qadarnayd ay ka dhignayd bismi illaahi araxmaani araxiim baan ualifu ku alifayaa mar kastana cidda bisinka ku dhawaaqday ficilka ay ku jidho arrinka ay ku jidho ayaa ficil looga qadarayaado qofka wax gowracaya bismillaahi marku leeyahay bismillaahi allaahu akbar bismillaahi baan adbaxu ku gowracayaa bay ka dhiganta midka wax cabaya bismillaahi baan ashrabu ku cabayaa bay ka dhiganta marka ficilka lama sheego midka wax qoraya bismillaahi baan aktubu ku qorayaa kana wax akrinaya bismi illaahi araxmaani raxiim baan aqra-u ku akrinayaa ama abtadi-u ku bilaabayaa kitaabkan sidaas baa u qadaran oo ay ka dhiganta waa magaca ilaahay weeyaan bismi illaah allahdaas magaca ilaahay qur-aanka waxaa lagu sheegay baa la yidhi laba kun saddex boqol iyo lixdan meelood laba kun saddex boqol iyo lixdan meelood waxaana muxaqiqiintu qabaan ismulacdamki inuu yahay magac ilaahda weyn oo ilaahay haddii lagu baryo ilaahay aqbalo allah magacaa inuu yahay imaamu nawowi iyo jamaaco kale iyagu waxay dhaheen oo ay doorteen ismulacdamku waxa weeyaan alxayu اlqayuum ayay doorteen bismi illaah waa allah waa acrafu اlmacaarif weeyaan macrifooyinka o dhan kan ugu macrifaysan wey arraxmaani waxa weeyaan waa allaha naxariisa naxariista caamka ah alraxiimna waa allaha naxariisa naxariista khaaska ah raxmaankaas sii xeel dheer baa la yidhiyo maadaama ay ka xuruuf badan tahay ziyaadat lbinaa'i tadullu calaa ziyaadat almacnaa xuruuftan badani inta badan waxay tustaa macno dheeraada saddex shardi markii la helo oo meelaha booskeeda lagu sheego oo laga ogaado booskeeda bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaada ilaah buu u ahaaday xamdi ilaahay buu u ahaaday alxamdu lilaah jumladaa ismiyadaa alxamdu lilaah xamdi ilaahay buu u ahaaday ammaan dhammaanteed jumla ismiya oo keenaysa wax la yidhaahdo dawaam iyo istimraar maxaa looga jeedaa weligeedba ilaahay xamdig isagaa isaga leh laakiin laba shardi baa jira markay keenayso waa meesha ammaan in laga hadlayo khabarkeeduna waa inuusan ficil ahayn alimaanu yamaanin walxikmatu yamaaniyatun walfiqhu yamaanin oo kale qaabkaasoo kale markii lagu keeno wey tilmaamahaas weligeedba inay qoladaasi leeyihiin ku tilmaaman yihiin xamdigu marka alxamdu lilaah mar lala yimaado waa waajib khudbada jumcada marka la akhrinayo oo kale wey mar waa sunna in lala yimaado ducooyinka oo kale markaad ducaysanaysid alxamdu lilaah inaad ku bilowda iyo markaad dhammaynaysid an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markaa cunada cuntida oo kale in lagu soo gebagabeeye xamdiga alxamdu lilaah waa sunna mar karaahiye ay tahay in lala yimaadaa jidho oo meelaha wasakda ah oo kale weeye marka qofku ku sugan yahay ama afkiisuba najaaso yahay markaasoo wax shay afkii najaaseeyey afkiisa uu leeyahay magaca ilaahay iyo xamdiga ha ka daayo marka hore waxaa ka ka luqluqdo marna xaaraan buu noqonayaayo in lalaba yimaado qof macsiyo iyo waxaas ku ku dhex jira ama ku faraxsan xumaan dhacday inuu yidhaahdo waxaas hadday maanta dhaceen oo intaasoo ummada ama la gumaaday ama intaasoo macsi iyo balaayaa lala yimid ama intaasoo fitana la sameeyey alxamdu lilah inuu yidhaahdo lama ogolo xaaraan wey waxa ilaahay uusan raalli ka ahayn buu ku farxaya oo dad baa mushkilaad iyo balaayo markii la sameeyey alxamdu lilaahi dhaha taa lama ogolo alxamdu lilah sidaas buu xamdigii ku soconaya alxamdu mahad lilaahi buu ahaaday allihii rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigood ah rabbi almaalik almuslix almutasarif allaha caalamiinta o dhan milkisnaa macaani badan baa rabbigu ku yimaadaa oo abyaad lagu soo kulmiyo alcaalamiin waa ismu jamc baa laleeyahy caalam ismu jamciis caalamiin laamka markii laga dhigo caalam oo markaa jamc maaha waa ismu jamc bay leeyihi caalamku waa caam oo kuwa caqliga le iyo kuwaan caqliga lahaynba caalam baa la yidhaahdaa caalamiin haddii la yidhaahdana kuwa ya waa kuwa wuxuu gaar ku yahay caqliga leh oo markaas dee labadii lafdiba inay kala macno badnaadaan baa meesha ka soo baxaysa aamdu alxamdu mahad lilaahi allihii rabbi اlcaalamiin wsalaatu naxariis naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo labadaas kainaani ha ahaadaan calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisii muxammadin ahaa muxamedin ha ahaada fiiri wasalaatu naxariis naxariistaas xag rabbi salligaa markuu ka yimaado waa raxmad waa naxariis malaa'igta xaggeeda hadduu ka yimaadana waa istikfaar cid kale hadduu ka yimaadana waa ducaa la yidhi naxariistaas salligu waa cajo badan yahayoo istusus iyo riyaa iyo isaga ma soo galaan baa laleeyahay acmaasha kale waxaasaa soo dhexgeli karaa mar haddaa nabiga ku salidid calayhi salatu wasalaam wax soo dhexgeli karoo kale ma jiraan marka markii bisinka lala yimid oo xamdigii lala yimid salligay salaamtii lagu xiji waa arrin fiican warqadaha marka la qorayo kutubta marka la qorayo arrinkaasna wuxuu bilowday oo caan baxay xilligii wilaayadii bani haashim deedna sidaas arrinta ku socoto in lagu bilaabo in lagu khatimona way fiicanta lagu soo gebagabeeyo marka salligaas maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii wanaag idiin sameeya u beegtoonaada haddaydnaan awoodin u duceeya salligaan hadda nebiga ku sallinayno calayhi salaatu wasalaam dee nebiga ubeegtoonaan maba awoodi karnee nebigaan ku sallinayna calayhi salaatu wasalaam kutubta salliga nebiga ka hadasha waa tiro badan tahay qaar baa salliga keliya loo guntay waxaa ka mid a jalaa-ul afhaam kitaab la yidhaahdo ibnulqayim baa iska leh salliga nebigu kaga hadlaa iyo fawaa'idiis alqowl اlbadiic baa jira kitaab la yihahdo imaam الsakhaawi baa iska leh waaya ilaa culimmadu gaarsiiyeen saliga nebiga qofka la yimaadoo badiya inayba uga filan tahay inuu yeesho sheikh murabbi oo sheikhu dariiqo iyo uu yeesho salligaa nebiga ku xiraya nebiga calayhi salatu wasalaam ayb wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo laga nabadgalo naqaa-is iyo aafaad iyo xumayaal oo dhan nebiga dushiisa ahaadaan salligai salaamtu wuxuu u jamcinayaa waxau ka cararayaa qowlkii ahaa in midkood keliya lala yimaado oo waxay dhaheen culimmada qaarkood waa karaahiyo in salliga keliya lala yimaado salaamtii laga tago ama salaamta keliya lala yimaado waa marka lagu hadlayo wey haddii la qoraya mid waa la iska qori karaa baa la yidhi ibnu xajarku isagu tuxfaha saasoo qaba wahuwa mactamadahu lkhadiibu khadiibkuna saasuu ictimaaday fi liqnaac oo qoraalka mid keliya ha la qoray laakiin markaad hadda dhahaysa wasalaatu wasalaamu mid keliya ha ku hadlayna labadaba lafdi ahaan ula imow amaa rimliga isagu karaahiyada waa iska idlaaqa qulyuubina waa ku raacay bujayramigu waa ku raaca ayib meeshii la soo aroordhay mid keliya in lala yimaado dee kaa keliya lala imaanaya sida taxiyaadka oo kale salli iyo salaam calaa sayidinaa innaga sayidkeennii dushiisa ha ahaada makhluuq oo dhan haddaan nahay sayidkeenna waa kee waa nebi moxamed alayh islat slaam insi iyo jin iyo malag iyo kullu isagaa sayid u ah anaa sayidu waladi aadama walaa fakra xadiidkaasaa soo arooray waladu aadam oo dham hadduu sayid u noqday keyrkoodna inuu sayid u yahay waa min baabi alwlaa cid kasta saa weeyaan khalqigoo dhan baaba loo diray nebiga xataa malaa'igta iyo jamaadaadka ibnu xajarku saasoo qabaa waaya subkiga ku raaca waayahay malaa'igta barazina jamaadaadka ku raacay rimligu wuxuu leeyahay may malaa'igta maaha naxariis iyo nabadgelyo calaa sayidina muxamadin la mahad badnaysiya ahaada muxamed waa ism mafcuul oo laga keenay mudacafaho waxa weeyaan xamada fahuwa muxamed nebi moxamed baa lagu magacaabay muxamed ilhaam xag rabbi looga ilhaamiyey baa loogu baxshay awowgiis baa lagu ilhaamiyey waa midka khalqigu mahadinayaan awowgii cabdulmualib baa lagu ilhaamiyey toddoba beri markuu dhalanaa nebigu aabihiina horay u dhintay magacaasaa lagu ilhaamiyey moxamed buu baxshay waxaa la yidhi war maxaa wiilkaada moxamed ugu bixisayoo awowayaasha iyo aabbayaasha moxamed lama bixi jirine waxaan rajaynayaabuu yidhi rajowtu an yuxmada fi samaa'i walard cir iyo dhulba in laga mahadiyo baan rajaynaya ilaahayna rajahaas waa xaqiijiyey culimaa waxay qabaan waa qiil ah arrinkaas waxaa u bixiyo oo lagu ilhaamiyey hooyadiis weeyaan oo malag baa ku ilhaamiyey waxaa la yidhi markaa dhashid maxamed u bixi khalqigoo dhan waxaa ugu fadli badan waa nebi maxamed cala aliطlaaq isku sii dah cidna ha ka soo reebin wax ilaahay abuuray nebi maxamed baa ugu fadli badan calayhi salaatu wasalaam afdal alambiyaa walmursaliin ambiyada iyo mursaliinta isagaa ugu fadli badan ululcasmiga rususha la yihahdo shanta nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse muusa iyo nebi ciise iyo nebi maxamed alayhi salatu wasalaam isagaa ugu fadli badan naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ato wa calaa aalihi aalkiisana naxariis iyo nabadgelyo haato aalku waa kuwa mu'miniintaayo reer bani haashim iyo reer bani mudalib ah aalka nebiga ku waaweeyaan laakiin meel duco keliya taa hadday tahay aan zake laga hadlayn waxaa la yidhi aalka nebiga kullu mu'min ha la yihahdo qof kastoo iimaan leh iyagaaba ducada ugu baahi badane aal ilaa waxaa la yidhaha cidda ninka cidda raacday marka wacalaa aalihi iyo wa asxaabihi asxaabtiisana naxariiskii nabadgelye ha ahto saxaabiyaa la yidhaahdaa qofkii man laqiya nebiya sala allah alay slm qofkii nebi maxamed la kulmay intii nebiga lasoo diroo nebi laga dhigay soo jeed kula kulmay nolol kula kulmay kulan adduunka kulamada la yaqaanoo laysla garanaya ah mu'min ahoo rumeeyey iimaankaa ku dhintay hadduu doono yuusan indhaha saari lanna saxaaba indhala baa jira indhahaan wax ka arkayn saxaabeen ahaayeen ibnu ummi maktuum oo kale saxaabo weeye nebigii uma muuqan waana saxaabo way la kulmeen waa rumeeyeen waa ku dhinteen iimaankii saxaabo weeye hadduu doono yuusanu tamyiiz yeelanoo weli wax kala garan waa saxaabi waa kaasa qofkii nebiga intuu dhintay kabacdi la kulma manaan buu ku arka ama isagoo aan iimaan lahayn waagii horebuu la kulmay sidii gaalada xilliga nebiga joogta waxay saxaabo shaqo ku leeyihiin ma jidho ayb wa asxaabihi wa calaa aalihi wa asxaabihi ajmaciina dhammaantood xariisii nabadgelya haato kulligood ha kala reebi intaa markii saa loo sheegay awalu maa yajibu maya waxay ka dhigan tahay intaa dabadeed awalu maa yajibu awalu maa shaykan ugu horeeya yajibu ku waajibay calaa kulli muslimin qof kastoo muslim ah oo baalig caaqil ah waxa u horeeyo ku waajibay ictiqaadu macna shahaadateyni labada shahaado macnahooda caqiideyntooda weeye labada shahaado qiridda ilaahay iyo qiridda rasuulka macnahooda inuu caqiideeyo wey laa ilaaha ila allah waa shahaado muxamedun rasuulu اllah waa qirid kale iyo wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa ku goyntiisa ku go-aamintiisa ku goyntiisa calayhi macna shahaadateynka waxaa shardiya ictiqaadu macno shahaadateyn shahaadateynka labada shahaado macnahood caqiideynto baa ku waajiba waxaana la shardiyaa wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa inuu ku jasmiyo ku go-aamiyo calayhi calaa macno shahaadateyn shahaadateynka macnahooda waa inuu qalbiga ku dulgo-aamiyo ku gooyo macnaha shaki iyo halmaan iyo midna uusan ku jirin labadan shahaado macnahooda in la fahmaa a'immadu waa caddeeyeen inay waajib tahay war maxaa looga jeedaa waa inaad garanaysa waaya haddaba labadii shahaado macnahoodii aanba sheegu ku leeyahay shiikhu ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله معنى هذا هاه أعلم وحنو هيوي تنورها معنين ومعنى أشهد يساها صح معنين اسكو قبو ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله معنى هذا ساسا اسكو قبانيه jumladoo dhan isku soo qabo biqasdi lafdiha aclamu waxaan ogahay weeye hubaal waxaan u oga aan taradud igu jirin oo waactaqidu aan caqiidaynahayaa biqalbi qalbigaygana ka caqiidaynahayaa ictiqaad go-an oo wa ubayinu aan u caddaynahayaa ligayri ciddii iga soo hadhay oo shaaca uga qaadaya aan daaha uga rogaya allaa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo yaa inuusan ahaanin fil wujuudi koonka ila allahu ilaahay mooyaane allaa macbuuda mid la caabudo bixaqin kaynun inuusan ahaan fil wujuudi koonka ila allahu ilaahay mooyaane waxaan anigu go-aansanahay oo caqiidaysnaha ummaddana u caddaynaya mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaahay mooyaane koonkaba inuusan jirin markaad leedahay ashhadu an laa ilaha ila allah macneedu waa intaas waaya sidaas baan aaminsana oo caqiidaysna oo ummadda u caddaynaya oo u hoggaansana wa annahu ilaahayna haniyun hodan inuu ka yahay baan caqiidaysna camaa siwaahu wax allaale wixii isaga ka soo haray wax allaale wixii isaga ka soo haray ilaahay hodan buu ka yahay uma baahna ilaahay muftaqirun inuu u baahan yahay inay u baahan yihiin ilayhi ilaahay kullu maa shay dhammaanta caddaahu isaga ka soo haray ilaahay wixii isaga ka soo haray uma baahna wax kastoo isaga ka soo harayna ilaahay bay u baahan yihiin muftaqirun ay u baahan yihiin ilayhi ilaahay kullu maa shay dhammaanta caddaahu isaga ka soo haray wax allaal wixii isaga ka soo harayna isagay u baahan yihiin rabbi bay u baahan yihiin subxaanahu wa tacaala mutasifun ilaahay inuu yahay mid ku sifoobay ku sifaysan ku sifoobay bikulli kamaalin wanaag dhammaantii kamaal oo dhan waxaa caqiidada si gaaban markii laguu sheego caqiidada saxda iyo saxiixa waa sidaa ilaahay maaha ilaah kale inuusan jirin oo xaq lagu cabdo wax uu u baahan yahay inuusan jirin isagu cid kastoo ka soo hadhay isaga inay u baahan yihiin mutasifun mid ku tilmaaman inuu yahay bikulli kamaali wanaag oo dhan buu ku sifaysan yahay caqiidadii dhammaantaa soo gaarsa intii ilaahay ka hadli jirdha munazahun ilaahay inuu yahay mid laga hufay ka hufan macnaha can kulli naqsin nuqsaan dhammaanta wax allaale wix mustaxiil ahaa baa halkan soo gelaya taasna ilaahay waa ka nasahanya waay waxaasoo dhan buu ilaahay ka nasahanya waaya qisay wariyaanoo waxay dhahaan gabadhii aasiye la dhihi jiray oo fircoon gurigiisa joogtay ee xaaskiisa ahayd baa fircoon gaal buu ahaayoo ilaahnimo sheegtay kaasay tiri inaan maanta cayaarnaan rabnaa qofkii cayaarta badiya waaya uriidu minka lacib qofkii laga adkaado isagoo qaawan buu ilaa qasriga madaxtooyada soconayaa lugeynaya qofkii laga adkaado cayaarta laga badiya macnaha orod iyo waxay ahaydba uu ka yeela markaasay ka badis kaasay tiri cahdigii iyo ballankii oofi adoo qaawan halkaas waa inaa madho kaasuu yidhi taa ha layga cafiyo khasnad dhan oo lu-lu ah baan ku siinayaa kaasay tiri haddaa ilaah tahay shardiga oofi ilaah ballankama baxee adigu yidhi ilaah baan ahay balaayo yahay markaasuu ilaa isna ma rabo inuu dhaho ilaah maahi waa balaayo shaydaan ah ilaahnimadiisaas wuxuu rabaa beentaa inuu haysto dharkiibuu iska dhigay markau meesha isagoo qaawan ma maray intii aragtay oo u muuqday kulligood waa ka kufriyeen oo waxay dhaheen ilaah ma tihid foolxumadiisa markay arkeen ilaahna waa rumey war waxaan ilaah maaha bay dhaheen shaydaan weeye gaal ah iyaduna waxay qoftaas waxay rabtay in ay la ogaado in subxaan ilaah ahayn waa yahay munazahun can kulli naqsi wamaana waa ka nasahan yahay ilaahay khadara kusoo dhaca bil baali qalbiga wa munazahun can kulli maa khadara wax kastoo kusoo dhaca bil baali wax kastoo qalbigaada kusoo dhaca ilaahay ka hufan ma aha saa saas qalbigaada kusoo dhacay saa ismoodmoodsiinaysid ma aha waaye maxaa qalbigaada kusoo dhici kara waxyaalaha adigu aragtay kor iyo hoos iyo akhbaarta kugu soo gaaray waxyaalaha maqashay waxyaalaha noocaas waxaasoo dhan ilaahay wax kastoo qalbigaada kasoo dhaco ka nasaanya waaye ilaahay is- isagaa is yaqaan ummadduna waa rumaynaysaa laa yacrifu allaha ila allahu faاctaqiduu wاddiinu diinaani iimaanu waishraaku laba diinood baa jira diinta xaqa iyo midda gaalnimada ah walilcuquuli xuduudu laa tujaawisuha inaa qofku ka tabar dhigo gaaridda ilaahay adigu tilmaamihiisaa ku rumaynaysa wax kale markaa ka cajistay taasaa idraag ku ah kelimad caana waxaa laga sheegay abi isxaaq alisfirayaa isfiraa'ini maquulo mashhuura waxay ahayd wax kastoo kullu maa khadara bibaalika wixii qalbigaada ku soo dhaca faallaahu bikhilaafi dalika ilaahay sidaa khilaafsan ilaahay ma saasa haddaa islahdi ilaahay saa khilaafsan waxaan shaydaanku qalbigaada ku tuurtuurayaa sisiga aada moodays oo dhan shaqo kuma leh halkan waxay ka sheegaan marka qiso kale sidaas waxa weeyaan axadulxumqa kuwa doqomada mid ka mid oo mudarisiintaad oo casharada dadka siiyo shuuciyiintaad oo aan diinta haysan shuuci baa jira mogta dad shuuciyiin baa leeyahay dowlado shuuciyaa jira ama dad shuuciyiina baa jira nimankaa shuuciyiinta nin ka midoo mudaris oo arday cashar siinaya baa ardadii wuxuu ku yidhi ardoy yaa dulaab hal tarawna hada alkursiy kursigan ma ujeedaan kaasay dhaheen nacam ha markaasuu yidhi idan alkursiyu mawjuud kursigu marka waa wax jira haddaa mar ujeedaan kursigu horta waa jiraa halkaa noo dhiga hal tarawna hada aljidaar derbigan ma ujeedaan waxay dhaheen qaaluu nacam kaasay dhaheen idan aljidaaru mawjuud buu yidhi haddaa derbiguna waa jiraa waa inoo muuqdaa markaasu wuxuu yidhi laa diin isagu ma hayso hal tarawna allah ilaahay ma ujeedaan kaasay dhaheen laa uma jeedno markaasuu yidhi idan haddeednaan ujeedin allahu kayru mawjuud dee marka ma jiro waa shuuci baan ku idhi ninku diin ma haysto wadamo dhan oo shuuciyiinaa jira karaashi wakayriha yaa raashiyiinta ma taqaanaa tacaala allahu camaa yaquulu culuwan kabiira ilaahay baa ka sareeyay waxa uu leeyahay ninkaas wuxuu rabaa inuu dadkan arrintaa ku jiheeyo oo dhaho ilaah ma jiro ka dhaadhiciyo adduunka waa iska taagan yahi ardadii mid ka midoo fahmo badnaa baa kacay wuxuu yidhi ardoy yaa dulaab hal tarawna caqla hada alustaad macallinka waxna baraya caqligiisa ma ma ujeedaan caqligiisa ma idin muuqdaa qaaluu laa mayo ma jeednay dheh qaala wuxuu yidhi idan haddaas haada alustaad macallinkan bilaa caqlin weeye majnuun waana waalan yahay caqligiisoo mayna arki waayin isaguna ma ogolo in la dhaho caqli ma leh hadduu dhaho caqligaygii idinmana muuqda waana jiraa dee ilaahay waa jiraa maxaa ku diidaysaa wax kastaba inay kuu muuqdaanba ma ogola moogta in isaga wax laga sheego ardaygaana meel dhow wax ka fahansiiyey isagoo aan aayad iyo xadiidkii midna laba aadanba ilaahay waa jiraa subxaanahu wa tacaala weligii waa jiray weligiina waa jiraya lam yatakid ilaahay ma yeelan saaxibatan zawjo walaa waladan ilmo uma baahna mana yeelan iyo ilmo kuwa nasaaraaba waxay leeyihiin been iyo balaayo sheegada waxay dhaheen ee ciise iyo waxay dhaheen waa welad ilaahay iyo waxaas waa beentood walaa yumaathilu ilaahay uma beegtoonaado fii daatihi daatadiisa wa sifaatihi sifaadkiisa iyo wa afcaalihi afcaashiisa axaddan axadna ilaahay cidna uguma beegtoonaado kama shabaho axaddan soo idiinma qorin afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa cidna yaa uguma beegtoonaado laysa ka midlihi shay-un wey wahuwa asamiicu lbasiir culimada qaarkood baa waxaa la weydiiyey su-aalaa la weydiiye waay kaasi waxay ku jawaabeen haddii ilaahay magacyadiisa lagu weydiiye waxaa dhahdaa falilaahi alasmaa lxusnaa tilmaamihiisa haddii lagu weydiiyena waxaa dhahdaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad tilmaamahaasa ilahay leeyahy haddii aqwaashiisa lagu weydiiyena waxaa dhahdaa inamaa qowlunaa lishayin baa ilahay yidhi aayaddaa u sheeg idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun haddii afcaashiisa lagu weydiiyena kul kula yowmin huwa fii shani dheh tilmaamihiisa haddii lagu weydiiyo huwa alأwalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaadinu wahuwa bikuli shayin caliim dheh daatadiisa haddii lagu weydiiyo laysa ka milihi shay-un dheh waay marka ashhadu an laa ilaha illa اllah macneed wakaa wa macnaa ashhadu ana muxamada rasuulu llahi tanna isku qabo ana ashhadu ana muxamada rasuullahi macnaheedu waxa weeye aclamu waxaan ogahay oo waa actaqidu biqalbii qalbiga ka caqiidaynaya oo wa ubayinu u caddaynaya ligayrihi kayrkay ana sayidanaa sayidka nagi muxamed ibni cabdillaah muxamed bin cabdillaahi ahaa cabdullaahi inuu yahay ilaahay addoonkii marka aada nabiga loo ammaanayo waaba sidaa isagona wuxuu yidhi waxaa dhahdaan markaa cabdullaahi warasuuluhu igu sheega cubuudiyadaa ugu sharaf badan qur-aanka meelaha lagu tilmaamay mima nazalnaa calaa cabdina alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaab tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih subxaana aladii asraa bicabdih waxaasoo dhan addoonnimadaa nabiga lagu ammaanaya addoon ilaahay inuu wuxuu yidhi qaadiciyaad wa mima zaadanii sharafan watiihan waxa ii ziyaadiyey aniga sharaf iyo farax iyo marqaan oo aan ku sigtay bay yidhi rays magaadhada inaan ururta lixaha inaan ku dul istaago aan ku dhowaaday bay yidhi dukhuulii taxta qowlika yaa cibaadii ilaahay markuu i leeyahay yaa cibaadii qur-aanka mar haddaan kuwaa ku jira bay yidhi taasaan ku farxay bay yidhi wa an sayarta axmeda lii nebiyan iyo inaa nebi maxamed nebi iga dhigtay labadaasaan aada ugu farxay bay yidhi marka cabdullaahi inuu yahay warasuuluhu ilaahay ku diray inuu yahay ilaa kaafati lkhalqi khalqiga dhammaanti loo diray saadiqun inuu yahay rasuulku mid ku run sheegaya fii kulli maa shay dhammaanti akhbara oo warramay bihi maaga wax kastoo nebigu sheegay runbuu ku sheegaya yajibu waxaana ku waajiba calaa kaafati lkhalqi khalqiga dhammaanti tasdiiquhu nebiga rumayntiisa waa rumayntiisa wey koow iyo wa mutaabacatuhu nebiga raacidiisa tasdiiquhu iyo wa mutaabacatuhu iyo nebiga raaciddiis qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni wey wa yaxrumu waxaana ka xaaraana calayhim dushooda khalqiga takdiibuhu nebiga beenintiis iyo mukhaalafatuhu nebiga khilaafidiis wuxuu amray ay ku khilaafaan ama wuxuu reebay ay ku khilaafaan falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim faman kadabahu qofkii nebiga beeniya calayhi salaatu wasalaam fahuwa daalimun waa mid dulmiyey naftiis kaafirun waa mid gaaloobay cadow ilaahay wey waay waman khaalafahu qofkii nebiga khilaafa calayhi salaatu wasalaam fahuwa caasin waa caasi waa dembiile ma hogaansamin khaasirun waana khasaaray wafaqana allaahu ilaahay hana waafajiyo likamaali mutaabacati nebiga raacidiisa dhammaystirkeed raacitaanka nebiga oo dhammaystiran ilaahay hana waafajiyo warasaqanaa allaha nagu arsaaqo kamaala tamasuki qabsashada dhammays kamaalkeeda kaamilka ay dhammaystirtiran bisunnatina aan qabsanno atamasuk qabsasho bisunnati allaha nagu arsaaq aan ku dhegno nebiga sunnadiisa wajacalanaa allaha naga yeelo miman duul yuxyii nooleeya yuxyii daahiriya hadda looga jeeda muujiya axkaama shareecati nebiga shareecadiisa axkaamteeda dadka muujiya allaha naga dhigo shareecadaasi waa wix ilaahay jideeyey waxaa la yidhahdaa wadcun ilaahiyun saa'iqun lidawi lcuquuli waa ilaahay diin uu dejiyey oo ilaahay xag rabbi ka yimid oo u cunamaya dadka caqliyada u saaxiibka ah waay marka milla iyo diin iyo shareeca iyo waa isku mid wa tawafaanaa miyaa ku xigta kuwaa waxay qorayaan nuskhooyinka qaarkood waballaqanaa allahana gaarsiiyo fi dunyaa ziyaarata wa fi laakhiratina shafaacatahu wa tawafaanaa allaha nagu oofsado calaa millatihi diintiisa wa xasharanaa allah hana soo joojiyo hana soo xashriyo fii zumrati nabiga jamaacadiisa dhammaantana jamaacada nebiga allah nala soo shiriyo calayhi salatu asalaam annaga iyo wa waalidiina waalidiina tanada iyo wa awlaadina awlaaddanada waaya wa waalidiina wa awlaadana wa ikhwaanana wa axbaabina walaalahana iyo axbaabtanada iyo wa jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood kulligood waa loo duceeyaa muslimiinta sidaas buu ducadii ka dhigay waxasharanaa annaga wawaalidiina waalidiintanadii wa awlaadanaa ilmahanaga wa ikhwaananaa walaalahanaga wa axbaabanaa axbaabtanada wa jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood jamiicada nabiga allaha nala soo xashriya waayo wajamiicana ama wajamiica almuslimiin ma idin qor aamiina ilaahu aqbal almuslimiin walmuslimaat alaxyaai minhum walamwaat waman huwa aatin aatin cid kastoo imaan doonto imaan doonto dee dib ka imaan doonto iimaan leh aamiinana ilaahu aqbal wey macnaheedu isma ficlamar weeyaano macnaahu waxa weeyaan allaahuma stajib ilaahu aqbal darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab